cabdirasaaq axmed jindi waa siyaasi ka soo jeeda gobolka hiiraan waxaana uu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii tobnaad ee soomaaliya awalan waxaan leehay rabbi subxaana wa tacaala dadkii shalay khawaarijta ay ku lahaysay magaalada beledweyne qarixii ismidaanmiha ahaa rabbi subxaana wa tacaala jannatulfirdows ha geeyo ilaahay ha aqbala shuhadadooda kuwii ku dhaawacmayna rabbi subxaana wa tacaala caafimaad taam oo deg deg ah ilaahay ha siiyo intaas kadib xasan kaafiya waa iska macruuf meeluu dagaal ka socdo in arrimaha noocaasi a ay dhacaan qaraxyadan way soo noqnoqdeen magaalada beledweyne gaar ahaan sababaha ugu weyna way iska caddahayoo waxa weeye ayadoonay tabar badan jirin iyo intelijensi badan iyo muxuu ahaa meeshu ay meel furun ah tahay baa haddana arrinta ugu muhiimsan oo ugu weyn sababteedu ay tahay in dagaal culus nimanka meesha lagula galay oo waddanka meesha nimanka ugu dhibkaiyo dhibaatada badan oo ay ku xanuunsadeen ay tahay magaalada beledweyne iyo maamulka beledweyne iyo abaabulka dadka reer hiiraan marka sababta ugu weyn un dee waa niman aargudsi ahoo colaad qabay muxuu ahaa sidii ay un dadkaasi u xanuunjin lahaayeen mid ka mid ah ayaga wixii xanuun loo geystay laakiin gobolka intiisa kaleenta shacban wa xukuumatan khilaaf kastoo siyaasadeed ama hirshabeelle ama deegaanka meesha jiro waxay ka siman yihiin colaadda ah iyo aragtida ah in si taxadar leh looga digtoonaado wixii laga qaban karo intelligency ahaa iyo information la wadaaga ahaabo iyo awood lalagala hortaga nimankan ahaabo arrin laga siman yahay waa nimankaas colaadooda nimankan ayaga wakhtigooda gebagaba yahaye dadku sabar iyo dulqaad ha yeeshtaanoo dadaalkoodana ha kordhiyaano cidan hadda maanta aan ku eeday karo ma jirto oon dhihi karo dadaal xumay samaysay wasiirkii hore ee waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan oo aragtidiisa ka dhiibtay qaraxii shalay ka dhacay beledweyne ayaa ka waramay sababaha ay la tahay inay keeneen qaraxyada ku soo noqnoqda magaaladaasi runtii magaaladani qaraxyada aaday ugu soo noqnoqdeen waxaan ognahay labada kun iyo sagaalkii qaraxii ugu weynaa ee ugu horreeyay dalka dhacay wuxuu ku ya wuxuu ka dhacay hotel ku yaallo magaalada dadweyne ay ku dhinteen dad badan oo akhyaarta magaalada ahayd oo uu ka tirsanaa uu ka mid ahaa wasiirka amniga markaas cumar xaashi aadan iyo rag kaleento ma arkaysa qiimo laha kadibna dhowr jeer iska soo daba noqnoqdeen xaruntii ugu weyneed oo magaalada gobolka qaraxa baabi'iyey sanadkii hore waan ognahay cusbitaalkii weynaa ee gobolka uu lahaa magaalada ku yaalay qaraxa asiga saasoo kale dhulka dhigay sanadkii hore waan ognahay xerooyinka ciidamada ay soo galeen xarun badan oo ma arkaysa ganacsi dhowr jeer qaraxyo ka dhaceen ay baabi'een kanna wuxuu ahaa mid kaloo isna weyn waxay la tahay aniga waxyaabaha ugu waaweyn oo qaraxan keena inay tahay dayac xagga amniga ka yimid laakiin waxay la tahay in dadku haddiiba cashar laga baranayo qaraxyo ay qarax ka bartaan cashar ay ka bartaan qaraxyadan taas macnaheeda ay tahay in mar walba ay ay feegjignaadaan ciidamadu ay sidii iyagoo dagaal ku jiroo kale ay ay u dhaqmaan oo xagga security-ga la adkeeyo dadka magaalada iyo cid walba iyo dadkuna ay ay feejignaadaan khaasatan xilliga hadda dadkan nafla caaliga ay yihiin oo ay rabaan in fariimo kalena ay ay meelo kale u diraan ay tusaan inay weli nool yihiin ama dadka kaloo dagaalamaayo ay rabaan inay u sheegaan haddii aad dagaalka wadaan annagana saas oo kale wixii halkan aan ku sameyn oo kale aan ku samayn karnaa taas inay meesha ka wadaan laakiin waxay la tahay dadka magaalada inay ma arkaysa ay soo jeestaan oo ay mar walba xilli walba iyo saacad walba iyo daqiiqad walba ay u fekeraan sidii ayagoo dagaal ku jira quburada amniga qaarkood ayaa aaminsan inay jiraan culaysyo al-shabaab ka haysta furmo badan oo uu dagaal uga furan yahay sidaa awgeedna qaraxii shalay uu ka dhigan yahay ismuujin iyo cabsigelin ay doonayaan inay shacabka ku beeraan sida uu tilmaamayo axmed cabdulaahi kaboole oo bartay siyaasadda iyo amniga weerarkan dhowr noocuba waa la dhihi karaa waa marka koowaad oo waxay rabaan in ay tijaabiyaan tillaabooyinka ama amniga magaalada iyo madaxdu sida ay u mashquulsan tahay waa argoosi oo dhibaataa shala ka dhacday waa ogeedo deegaanada weeraro badan ayaa lagu geystay waxay rabaan inay meydiyaha iyo teyshinka bulshadana in ay sii jeediyaan sidoo kaleetana waxaa laga dareemayaa culayska ka haysta deegaanada kaleeto iyo dhibaatada ka haysata in ay magaalada beledweyne oo saldhig u ahayd runtii la dagaalanka al-shabaabna in ay aada iyo aada u feejignaadaan ayay ahayd mar kastana taargeda ayay u tahay in ay dhibaateeyaan waxyaalaha ay kusoo kordhi karto kolley waa inay dadka shacabka ah cabsi geliyaan dhanka kaletana amniga maadaama ay beled weyne weerareen waxaa macquul noqon karta marka in cashar laga qaato oo magaalooyinka kaleeto veneribalka ama u nugul inay al-shabaab soo galaanna ay difaac ka sii galaan si loo yareeyo khataraha ay bulshada u gaarsi ay ay u geysanayaan iyo sidoo kaleeto in ay maaragtay ciidamada amniga iyo maamulada iyo dadka deegaanku laftirkooda inay alerti noqdaan oo ay mar kastaba u diyaar garoobaan in ay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo fallaagadan ay samaynayaan ay dhici karaan howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ayaa bartamihii sanadkii hore ka bilowday gobolka hiiraan kadib markii dadka deegaanku ay muujiyeen kacdoon ay kaga soo horjeedaan al-shabaab taasoo keentay in ururka looga saaro deegaano badan oo ay kaga sugnaayeen hirshabeelle iyo galmudug xasan kaafi qoyste v o a muqdisho